ciidamaha xoolaha ee la keena saylada magaalada laascanood ayaa sare u kacay sida ay xaqiijiyeen dilaaliinta iyo ganacsatada iyagoo xoolaha iibka u keensada xoolahan ayaa waxay ka yimaadaan deegaano kala duwan oo ay ku jiraan dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya iyo gobolada deegaanada s c khaatumo cali xuseen saleebaan oo muddo dheer ka mid ahaa dilaalada xoolaha ee sayladani ku iibinaya ayaa sheegay in qiimuhu aada u fiican yahay taasoo faa'iida ay u tahay dadka xoolo dhaqatada iyo kuwa ganacsatada iyagu xoolaha halkani keenaya waxaanu nahay odayaasha sayladda xoolaha ka gada muddo fara badan oo dhowr iyo labaatan sanana waanu joognay arigu wuxuu ku yimaadaa meelo fara badan buu ka yimaadaa ilaa mudug buu ka yimaadaa sanaag buu ka yimaadaa sooloo dhan buu ka yimaadaa ilaa xuduudda etoobiya ka yimaadaa marka qiimihiisuna waa iska boqol boqol iyo toban baa ugu sarreeya wixii ka hooseeyaan ariga aminka ahoo waaweynoo dee afar jirka iyo shan jirka iyo lix jirkaahi waa ariga uu boqol iyo tobankaaba ugu sarreeya arigaa kaloo daabaxaana waa toddobaatanka ugu sarreeya konton ilaa afartan qayba la siistaana waa jira sida ariga suqaarka oo kale dee arigu marxalado badan bayna soo bartay sanadkii hore iyo sanadkana dee sanadkuunbuu buu ficayo sanadkii hore dee waa laogyahay waxyaabaha soo maray gobolka oo waxbaba ma jirinba iib nafli ma jirin haddase dee way ka soo kabanaysaa iibkii hore iibxumadii hore way ka soo kabanaysaa iibkeedu hadda aad iyo aad buu u fiican yahay waa garta xagga iibkao kale isbedel badan fiicanima ku yimidna wuu ku yimi oo de sanadkan iyo sanadkii hore isku mid maaha sanadkana adigu badan yahayna qaalisan yahayna dee aniga hadda tirada iyo marka iyo labada tiro iyo saddexda tiraba la iibsanayo waa garta dadka idinka gatee ugu badane maxay yihiin waa dadka hiliblaha weeye hilibli meeshan dee aminka lagama gato ledhoofiya lagama gato waxaa laga gataa aniga hilibka la qalo anigaasaa la gataa marka darajada koowaad iyo labaad iyo saddexaad way ku kala duwan yihin waa ku kala duwan yihin oo darajada koowaad oo boqolka arigaas waa ariga boqolka ah ariga ugu sarreeya waa boqol anigaa darajada labaadna waa ilaa toddobaatan ilaa konton dhanka kale dadka halkan ee xoolaha ku iibsanaya waxaa ka mida saare xadreeye oo ka mida dadka xoolaha iibsada iyadoona v o a u sheegtay in xooluhu ay qiimahoodu aad u sarreeyaan kuwa halkan hadda la keeno taasoo ay sheegtay qiimaha kala duwan ee halkan ay kaga iibsanayso waxaan joogaa laascaanood sayladaas baanu soo gallaa xoolaha ka iibsanaa qiimahoodu meel heer sare bay marayaan adhigaa siddeetanka iyo sagaashanka iyo lixdanka iyo toddobaatankaa waa ku helnaa annana waan sii macaashnaa oo miiskaanu sii saarnaa caruurahaanu uga doonaa nolosha qaabka ayaan wuxuu iibsanaa waa gartay waxay ii sheegeen in qiimo kala duduwan yahay bal ka warar habka iibka sidoodu ku yahay xilliyada hore iyo haddama isbeddel baa ku yimi xooluhu waa yar qaalimiya maya xooluhu aad iyo aad bay qaali u yihiin aad iyo aad bay xilligan qaali u yihiin ilaa iyo intii rabadaan laga soo baxayba adhigu qaali buu taagan yahay boqolkaanu siinanaa boqol iyo tobankaanu siinaa waxaanu siisanaa sagaashanka waxaanu siisanaa sideetanka ariga jilicsan waxaanu siisanaa toddobaatan iyo waxsaasaaya arigu aad iyo aad bu isbedel iyo qiimo kulul noogu yahay xaalado badan baan kusoo maray maraan arigu wax yar ahay oo aan micnaba lahayn baan kusoo maray marowkaash ahaa baan kusoo maray nooc walba waanu soo maray laakiin xilligan maanta xaadirka ayuu ugu qaalisan yahay arigu jaamac axmed saleebaan oo ka mida ganacsada xoolaha iibiya islamarkaana ka iibsada xoolodhaqatada ayaa tilmaamay in sare ukaca qiimaha uu dhiiri gelinaya kobaca ganacsiga xoolaha ee gobolka isagoona sheegay inay fursad wanaagsan u tahay xoolodhaqatada kuwaasoo noloshooda iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin waxaan joogaa caasimadda maamul goboleedka isasii khaatumo waxaanahay nimanka ganacsatada adhiga iibiya iibka ganacsigu aad iyo aad buu u fiican yahay xoolaha waa la iibsadaa gacmoba adhigu meelo badan ilaa mudug buu ka yimaadaa sool buu ka yimaadaa saraag buu ka yimaadaa gobolka nugaal buu ka yimaadaa meelo fara badan buu ka yimaada adhigu isbeddelku aad buu wanaagsan yahay sidii gobolka dadku ugu soo noqday oo dhibtii waa laga soo kabanayaa iibkuna aad buu u fiican yahay xoolaha dadkan idiin keenaya maxay yihiin ma dadka reer miyigaaba waa dadka reer miyiga waa dad ka soo ganacsada oo soo iibsada oo ilaa kililka shanaad ka soo iibsada dad soo urursada oo beeshii meel wada taallaaba ay isku soo darsadaan aryo fara badan baa naloo keena maxaa iska bedelaysaylada maasha allah kor bay u socotaa wax weliba kor bay u socdaa magaaladii waad aragtay siday magaalada burburkii waa ka soo kabatay dhaqaalihii waa soo kabanaya xawaaro aad u sarreeya ku socotaa magaaladu gaadiid kala duwan baa idiin keenaya oo imanaya ha gaadiidka dee maanta ilaa soddon gaari oo kale gaaraa yimaada meelba midba meelka yimaada gaara waa ka waxaan arkay buugaag badan ad haystaan maxaa ku qortaan waxaan ku qornaa adhiga xoolaha xoolaha qiimahoodaan ku qornaa raashimadaan ugu qornaa wixii dee saasa xoolaha lacagtoodaan ku qornaa dadku xoolaha wataa ma yimaadaan halka mise dad bay u soo dhiibtaan qaarna waa soo dhiibtaan qaarna waa yimaadaan inta badan waa soo dhiibaan annagaa lacagaha u shubna iyo raashima waxay rabaan isbeddelka caasimadda maamulka ee sii khaatumo korarka dadweynaha aadka u tirada badan ee ku soo noqday sare kucan ayaa waxa uu yahay mid si weyn ay uga hadleen dadka xoolodhaqatada sidoo kalena iibka xoolaha ee lagu iibiya caasimadda maamulka ee sii khaatuma ayaa waxay tahay midaas u sarraysa cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood